bismillaahi raxmaani raxiim duwar wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo raadi hadalsan ee muqdisho qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qadarka sida oo saaka toogatay afar askari oo ka wada tirsanaa ciidamada dowladda
maraykanka oo war ka soo saaray shirkii madaxda soomaaliya iyo dalalka safka hore shalay ka qabsoomay magaalada muqdisho
madaxweynaha dalka jabuuti oo dhexdhexaadin ka sameeyey xiisadaha magaalada laascaanood ee gobolka sool
madaxweynaha maamulka puntland siciid dani oo kulan la qaatay agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenka ciidamada b m b f ta puntland
duqa magaalada gaalkacyo oo ka qayb galay ololo lagu furayo qaar ka mida wadooyinka magaaladaas
maxkamadda gobolka banaadir oo shaacisay wakhtiga la dhegeysan doono markii afaraad kiiska cabdalla axmed muumin
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid noqonaya
hay-adda f b i da maraykanka oo mar kale baar- ba- baartay gurigii uu leeyahay madaxweynaha dalkaasi joe biden
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
markale dhegeystayaal duur wanaagsan waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha labaad februari sanada waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana waxaad u diyaar garoodaan iyagii oo dhammaystiran
aynu ku bilaabnay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka toogatay afar askari oo ka wada tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku ridayay askar ka tirsan ciidamada nabad sugidda milatariga iyo booliska soomaaliya raggan maanta la toogtay ayaa lagu helay dembiyo kuwaasoo horay dilal ugu geystay askari kale oo ay shaqo wadaag ahaayeen afarta ruux ee maanta lagu toogtay fagaaraha iskool buluusiyo waxaa lagu kala magacaabi jiray bukhaari cawil maxamuud oo nise ka tirsanaa cali maxamuud xuseen oo milatariga ka tirsanaa cabdirasaaq axmed mukhtaar oo booliska ka tirsanaa iyo maxamuud nuur sheekh waare oo isna booliska ka tirsanaa raggan ayaa dilal ka geystay degmooyinka xamarjajab hodan oo banaadir ka tirsan doolow oo gada ka tirsan iyo tuulada caliyobarow oo shabeellaha hoose ka tirsan dhammaan waxay dilal ka geysteen sanadkii labada kun labaiyo labaatankii ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida maxamed cabdulaahi khaliif ayaa warbaahinta la hadlay maanta oo ay taariikhdu tahay labadii bishii labaad laba kun saddexi labaatan waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow deble bool cabdirasaaq axmed mukhtaar labo alifle bool maxamed nuur sheekh warre saddex laba alifle xooga cali maxamuud xuseen afar deble nisa bukhaari cawil maxamuud cabdi wabilaahi towfiiq
cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
dhinaca kalena maraykanka ayaa war ka soo saaray shirkii madaxda soomaali soomaalida iyo dalalka safka hore ee shalay ka qabsoomay magaalada caasimadda muqdisho cabdiqaadir cismaan indhow ayaa warkan la diyaara
safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa war ka soo saartay shir madaxweyneyaasha soomaaliya kenya iyo jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee muqdisho qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa lagu taageeray shirka madaxdan oo shalay qabsoomay islamarkaasina lagaga hadlay sidii loo mideyn lahaa howlgalka lagula dagaalamayo waxa loogu yeero argagixisada maraykanka ayaa bogaadiyey midnimada iyo hogaamiyaasha soomaaliya waa midnimada iyo hogaamiyaasha soomaaliya kenya jabuuti iyo ethoobiya ay ku wajahayaan dagaalka ka dhana al-shabaab iyo amniga geeska afrika waxaan ugu hambalyanayaa hogaamiyaasha geeska afrika midnimadooda iyo dadaalka looga xoreynayo soomaaliya oo dhan rabshadaha argagixisada iyo xoojinta amniga dhammaan bariga afrika ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay safaaradda maraykanka warmurtiyeedkii ay shirka ka soo saareen madaxdan ayaa lagu sheegay in madaxdu ay isla garwaaqsadeen baahida loo qabo iskaashi sare loogu qaadayo garab istaagga dalalka diriska ah ee la xidhiira dagaalka ay soomaaliya kula jirto al-shabaab madaxdan ayaa si wada jira u bogaadiyey guulaha ciidamada soomaaliyeed ay ka gaareen howlgalladii lagu xoreeyay ayay deegaano badan oo ka tirsan dalka waxaana ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la sameeyo howlgal si wada jir ah ay u fulinayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada dowladaha jabuuti kenya iyo ethoobiya kuwaasi oo lagula dagaalamaya al-shabaab
mahadsanid madaxweynaha jabuuti ayaa dhexdhexaadin waxa uu ka sameeyey xiisadaha magaalada laascaanood ee gobolka sool cabdinaasir socdaal ayaa warbixinta warkaa inoo faahfaahinaya
madaxweynaha waa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa waxaa lagu ammaanay dhexdhexaadin uu ka dhex wado xiisadii dhowaan ka dhalatay magaalada laascaanood ee gobolka sool urur goboleedka igaada ayaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ku ammaanay dadaalo dhexdhexaadineed oo uu ka wado xiisada ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool war ka soo baxay xogayaha guud ee urur goboleedka igaada warkan gabayaahu ayaa lagu sheegay in xiisada laascaanood ay ay tahay mid walaac ku abuurtay ururka loona baahan yahay in laga gaaro nabad iyo sidoo kale is-afagarada waxaan soo qaadanaynaa xiisada dhowaana ka jirtay laascaanood taasi oo walaac ku abuurtay marka loo eego khasaaraha nafeed ee ka dhashay xaaladda somalilan waxay u baahan tahay in fiiro gaara ah uu ku aadan heshiis nabadeed la yeesho ayuu yidhi xogeyaha urur goboleedka igaada ee gebyaahu sidoo kale xogeyaha ayaa bogaadiyey dadaalada dhexdhexaadinta ah oo madaxweynaha jabuuti uu ka wado xiisada laascaanood waxaana uu sheegay in ururka uu ismaaciil cumar geelli ku dhiiragelinayo dhexdhexaadinta oo wada iyo sidoo kale qaabkay u go-an tahay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa deegaanadaasi toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ay ka taagneyd xiisad u dhexeysay ciidanka somalilan iyo sidoo kale dadka shacabka ah ee ku nool magaalada laascaanood kuwaasi oo ka gadoosanayay dilal inta badan loo geystay dadka waxgaradka ee kasoo jeeda gobolkaasi
maxsaned cabdinaasir cadaale dhinaca kalena duqa magaalada kaalkacyo ayaa ka qeyb galay olole lagu furayo qaar ka mid ah wadooyinka magaaladaasi duqa magaalada kaalkacyo xasan maxamed jaamac iyo sidoo kale guddoomiyaha xaafadda yameeska maxamed cabdirasaaq warsame ayaa maanta waxa ay ka qeyb galeen olole lagu fureeyey wadooyin katirsan wadooyin ka mid ah xaafadaha magaaladaasi ugu horeyn ololahaasi wadooyinka lagu furaya ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha ama duqa magaalada kaalkacyo xasan maxamed jaamac waxaana uu sheegay in ay tahay dhalinyaradu in arrintaani ay tahay ama ololahani ay hormud u yihiin qaar ka mid ah dadka xaafadda waxaana uu sidoo kale bogaadiyey dadaalka uu wado guddoomiyaha degmada yameeska maxamed cabdirasaaq warsame dhinaca kale guddoomiyaha degmada yameeska maxamed cabdirasaaq warsame ayaa isna waxa uu mahadceliyey dhalinyarada xaafadda iyo sidoo kale dadka deegaanka uu ku ammaanay sida hufnaanta leh oo ay maamulka ula shaqaynayaan maanta saddexaad ee xaafadda yamayska magaalada gaalkacyo oo uu guddoomiye ka yahay maxamed cabdirasaaq oo runtii ah nin dhallinyaraha firfircoon oo dhowaan xaafaddu ay dooratay waxuu qayb ka ahaa runtii barnaamijka gaalkacyaha cusub ee aan doonayno haddii aan laydmo mustaqbalka inaan samayno ayuu qayb ka ahaa barnaamijkan maanta wadda furista ee halkan aan u taagannahayna waxa uu qayb ka yahay ama horudhac u yahay barnaamijkeenna gaalkacyaha cusub oo aan doonayno inaannu ku hagaajinno wax ka qabanno oo aannu dadkeenna wax ku celinno waxaan ka bilownay dadka in wax lagu celiyo inaan keenno dad aqoon leh oo dadkooda wax ku celin kara halkaas ayaan ka bilownay ilaahay baa awoodda leh ilaah baa wax guuleeya guushiiyo guuldarradaba ilah baa bixiya ilah baan weydiisanaya inuu nagu guuleeya hadafkeenna halkan waxaad ka muuqata waddooyin aannu furayno ilaa iyo laamigii ayaad u jeeddaan marka annaguna dantiinni adeegayaashiinni baan nahay dantiinna aannu haynaa guryihiinna idinkuma haysanno laakiin waddooyinka ayaan rabnaa inaan idiin hagaajino iyo dariiqyada dhinaca kale haddaad u jeensatid dhinacan waad aragtaa waddadii sida loo soo furay oo hadda ay tahay ilaa laamiga ay muuqato weliba derbiyadaas kalena waa la celinaya waa la jebinayaa dhinaca kale haddaad u jeensato kaamirooyinka aad ula jeensataan waxaad arkaysaan waddadii sida ay tahay ay xihan tahay geed yahuud baa ka baxay meel furan ma jirto waxaan rabnaa ilaa iyo meesha ugu dambaysa inaan wadno oo aanu socodsiinno marka runtii mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa dadkii halkan degganaa xaggee jireen waddadaan markay sidaa noqonaysay xaggee bay jireen waxaan leenahay aan u soo jeensano magaaladeenna ee quruxdeeda iyo ammaankeeda iyo horumarkeeda aan ka shaqayna insha allah caqabada way jirayaan weligoodna waa jiri doonaan kuwa ammaan baa jiraya kuwo kalaa jiraya weligood waa jirayaan laakiin caqabadaha waa lala macaamilaa waa lala macaamilaa caqabadaha lagama baqo qof caqabada tiriyana ma guulaysan insha allah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo xaafadda yamayska gudoomiyaheeda ka soko gudiyadeeda kala duwan saaka waxaan joognaa xaafadda yameys gaar ahaan laanta saddexaad iyo laanta afraad oo aanu ka wadno wada furistii iyo geeda jaristii runtii shaqadan waa shaqadii aanu ka ballan qaadnay gudoomiyaha hortiisa iyo bulshada xaafadda maanta shaqadii koowaad baa noo bilaabatay waxaanu ku jirnaa laanta saddexaad iyo laanta afraad si fiican bay noogu socotaa kulankii soo ajiibidda ahayd aanu baaqa ugu dirnay dadka xaafadda runtii aad ba u mahadsan yihiin waa ka soo qayb galeen waxaan rajaynaynaa insha allah xaafadaha dhimanna oo laamaha dhimanna inay intaasna insha allah iyaguna ay qaybtooda qaateen hadduu alla idmo waxaan halkan runtii uga mahad celinayaa
maxkamadda gobolka banaadir ayaa shaacisay waqtiga la dhageysan doono markii afraad kiiska cabdalle axmed muumin maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxay shaacisay goorta la dhageysan doono kiiska xogayaha guud ee s j s cabdalle axmed muumin waxaana la sheegay in la dhageysan doono maalinimada isniinta ah ee lixda febraayo ee fowda inagu soo heysaa dhageysigan ayaa kii afraad tan iyo intii ay maxkamadu bilaabatay waa tan iyo intii ay maxkamadu bilowday dacwadan ku saabsan war-saxaafadeedkii wadajirka ahaa ee ururada saxaafadda soomaaliya war ka soo baxay ururka s j s ayaa waxaa lagu sheegay in dacwadan uu dhinac ka yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan cadaala sida uu dhowr jeer ku celceliyay xogayaha s j s cabdalle axmed muumin waa laatan lixdii bishii aynu soo dhaafnay ee janaayo ee sanadkan ayaa qorshe u ahaa in markii afraad la dhageysto kiiska dacwadda xogayaha s j s cabdalle axmed muumin balse dib udhac ayaa ku yimid sababo la sheegay amniga dartiisa
dhinaca kalena madaxweynaha maamulka puntland ayaa kulan la qaatay agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenka ciidanka b m b f ta madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo kormeeray daliska guud ee ciidamada b m b f ta ayaa kulan la qaatay agaasimaha guud ee b m b f ta cabdirabi cabdisamed maxamed agaasimo ku-xigeenka maxamuud silaal cumar dhaliyaha howlgelinta kaashaanla sare cabdiraxmaan maxamed jaamac iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada b m b f ta mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada ayaa madaxweynaha puntland uga warbixiyey shaqooyinka amni ee u qabsoomay ee tababarada ciidanka dadaalada socda iyo shaqooyinka qorsheysan madaxweynaha puntland siciid deni ayaa ku bogaadiyey ciidamada iyo hogaankooda howlkarnimada hufnaanta iyo dadaalka ay markasta heeganka ugu yihiin difaaca dalkooda iyo karbistaaga shacabkooda warar la helayo ayaa waxay sheegayaan in kulanka uu madaxweyne siciid deni la qaatay agaasimaha guud ee b m b f ta iyo ciidamada uu yimid kadib markii dhowaan saraakiisha ciidamada b m b f ta ay cabasho ka muujiyeen maamulka sare ee ciidamada badda ah ee maamulka puntland
hagaag dhegeystayaal iminkana waxaad kusoo dhawaataan akhbaaraadka dibadda
hay-adda b f a da mareykanka ayaa waxaay mar kale baaritaan ku sameysay guriga uu degan yahay madaxweynaha haatan ee dalkaasi hogaamiya joe biden hay-adda dambi baarista f b i da ayaa mar kale waxay baaris ku sameysay guriga gaarka ah ee madaxweynaha mareykanka joe biden ku yaala report village oo ka tirsan gobolka dilaawe ee qarankiisa gaarka ah ayaa sheegay inaan saraakiisha f b i da aanay guriga ka helin wax waraaqo ah oo sir ah oo cusub hase ahaatee ay qaateen agab kale ama agabyo kale oo kala duwan si ay uga sameeyaan baaris dheeri ah qareen bower ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka guriga madaxweynaha uu ka kooban ama uu ka kooban saddex dabaq inuu socday laga bilaabo saddexdii ama sideedii iyo qatar soddon daqiiqo ee subaxnimo ilaa tuurnimadii arbacadii shalay arrintan oo ku timid wada shaqeyn dhex martay hay-adda f b i da iyo qareenada madaxweynaha dalkaasi joe biden baaritaanka guriga ee gaarka ah ee joe biden ayaa daba socday baaritaano hore oo lagu sameeyey xafiisyadiisa iyo weliba gurigiisii hore looloo baaray gurigiisii oo hore loo baaray oo laga helay waraaqado sir ah oo goobahaasi la geeyey xilligii uu joe biden ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka mareykanka hay-adda f b i da mareykanka ayaa tan iyo xilligaasi waxay qareen gaar ah u magacaaday inuu sii wado baarista warqadaha sirta ah ee lagu geediyey xafiiska iyo guriga joe biden iyo haddii warqadahaasi ay arkeen dad aan loogu talagelin
guud ahaana waxaan jecelnahay isku soo gabagabeyno war wixii dalkii daafaa caalamkii naga soo gaaray oo aad ka dhageysaneysay radio dalsan idinkuna aad ku mahadsantihiin la socodkii lijaan qaadka warka dowri radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel